waa ku maqlaa waa tahay bal waxaad faahfaahin naga siisaa sida ay hawsha u dhacday
walaala maantay kowdii iyo shan labaatan daqiiqo markay ahayd baan waxaan soo galay degmada elbow waxaana markii hore kasoo ambabaxnay xarunta gobolka degmada dhisamarada labadii bishii laba iyo labaatankii bishaan markay ahayd maanta oo lix iyo labaatanana waxaan soo galay elbow intaasna waxaan kusoo jiray fain haraadigii madadiidka al-shabaab ah haddana waxaan ku sugannahay alxamdulilah annagoo nabad qabna magaalada elbow waa taysan ka warqabno degmada ceelbuur waxay ka mid tahay goobaha ay sida aadka ugu xoog badnaayeen kooxda al-shabaab marka sidee idinku suurto gashay inaad qabsataan
waxay noogu suurto gashay waxaan kusoo galnay ciidan awood badan oo ka kooban ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka amison markay arkeen awoodda meesha maraysana si sahlan ayay uga baxeen degaamadii aan soo maraynay ma laga yaabaa in ay al-shabaab halkaasi kusoo noqdaan iyadoo marar badan ay dhacday inta meel laga saaro ay kusoo noqdaan
maya tani waa ka duwan tahay qorshahaani waa qorshe loogu talagalay in haraadiga kaga harsan gobol galguduud iyo guud ahaan soomaaliyaba lagu sufeeyo halkey u kaceen marka maleeshiyadii al-shabaab ee ku sugnayd degmadaas
waa la yaqaanaa bara la yaqaano oo cayiman oo hadda annaga noo diiwaan gashan bay ku sugan yihiin saraakiishoodii iyo milatarigoodiiba marka maxaa idin qorshaysan inaad ka yeeshaan
waxaan jecel lahay inta ay dambidid ku sugan yihiinba inaan kaga sifayno haddii allaha awooda loonoo idmo meesha iminka ku xigta degmadan ee aada u jeedaan waa halkii
walaala kolley waa taargadyo badan baa dawladdu leedahay iyo ciidamada amison oo la socda dhammaanna inta taargad ah ee ay kaga sugan yihiin gobolka waa laga tegi doonaa mid laga baaqanayana ma jirto waa tay waxaad faahfaahin naga siisaa waa sidee xaaladda degmada ceelbuur iminka
walaalow xaaladdu waa degan tahay walow dadka uu ka darakacay oo gootadii iyo argagaxgelintii al-shabaab uu ku hayay iyo cabsida ay ka baqahayeen dagaalku inuu ka duldhaco ay ka ka carareen dadkuna doorkuu galay wax qaraabadooda baadiyaha degan la nool iyo wax baadiyaha geelaha hoostooda waktigaas maartadayo kulul ku jira intaasbu dadku waa ka kooban yihiin annaguna bal hadda waxaan wadnaa sidii aan ugu soo celin lahayn dadkii duuqa ku barakacay inay kusoo laabtaan carrada laakiin barakac badan baa dhacay runta markii laisu sheego waxayna dadku ka barakacayeen laba masalo oo inaan korkooda lagu dagaalamin iyo hanjabaada al-shabaab uu ku hayo qofkii arka oo nimanka magaalada loogu yimaado waa la dilayaa
waa tahay baahida asaasiga imika ay qabaan dadweynaha degmadaasi ceelbuur maxay tahay
lama soo koobi karo walaala lama soo koobi karo ceelbuur keliya ma ah degaamadii aan soo maray oo dhan baa barakacaasi ka dhacay walow hal magaalo oo dusheeda lagu dagaalamay aysan jirinin haddana dadka cabsidii dagaalkana way jirtay cabsidaa kalena way jirtaa ee qof waktigaas kulol oo jilaalka akaxay baahidiisa lama soo koobi karo midii raashineed midii biyaha adabkay ku seexan lahaayeen dad un barakacay oo guryahoodii ka barakacay weeye aad bayna u dhib badan yihiin xaqiiqdii